kulan wadatasho ay yeesheen wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha bargadir ayaa wuxuu ka dhacay degmada jilib ee gobolkaasi waxaana ka soo qaybgalay kulanka mas-uuliyiin ka socota wilaayada iyo sidoo kale odayaal waxgarad iyo nabadoonnada beesha bargadir waxaa kulankani uu ahaa mid ay wilaayadiiyo beesha isku xog wareysanayeen islamarkaanay uga arrinsanayeen umuuro badan oo ku saabsan wilaayada iyo sidii loo dardargelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo halkaasi xogo badan lagu kala qaatay kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaana uu si kooban uga hadlay waxyaabaha inta badan diiradda ku saarayeen kulankan ay iskugu yimaadeen beesha bergadir iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bacda daalika kolley gogoshaan innaguna waxaan rabnay inaan kaga faa'iidaysano iyadoo talooyinkiina iyo ra'yigiina iyo waxaad inoo soo jeedisaan insha allahu tacaala aan qaadan doono hadduu ilahay idmo innaguna waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee gogoshu waa gogol wadatashiyo dee dadka waxaa inaga wada dhexeeya camalka islaamka cibaadada ilaahay nagu addoonsaday yaa inaga wada dhexaysa sidii marka ummaddeennan aan u gaarsiin lahayn risaaladii iyo dacwadii nebiga calayhi salaatu wassalaam inaan ka tashanno waa arrin muhiima qodobka labaad dalka maanta aan joogno ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku yaalla ilaahi subxaana wa tacaala ina makaniyey ee dadka muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala nasiib ooga dhigoo siiyey dhulka allah iskale cidduu doonan ilaahay wuu makaniyaayo wuu siiyaa innaga muslimiin ahoo geeska afrika ku nool iyuu ilaahayna makaniyey innagan ilaahay wuxuu inoo dooray shareecada iyo kitaabka ilaahay manhajkaas yaan inaguna qaadano inaan ku dhaqanno yaan insha allahu tacaala rabnaa inaan isu kaashanno waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha bergadir iyagoona sheegay inay kitaabka allah isku xukumi doonaan waxyaabihii kulanka ka soo baxay inay ku raacsan yihiin wilaayada sidee tahay inay u fulini doonaan maanta waxaa meeshaan ku kulmay walaayada jubbada dhexe iyo beesha habargidir muxuu ahaay sheen ka wada tashaday sidii kitaabka alla kor loo yeeli lahaa iyo in munkarka iyo la zuuliyo kulankaas wada tashiga oo ballaaran oo ka dhacay jilib kulanka maanta meesha ka dhacay beesha habargidir alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay qayr badan iyo nimco badan aan aad ugu dhex jirna waxaana ku helnay kitaabka ilaahay iyo nimcada iyo dhiigga mujaahidiinta afaratagas ay daadinayaan kulan ballaaran oo ka dhacay degmada jilib oo aanu ku kulannay annaga iyo walaayada waxaanu u soo dhoweynay si aad iyo aad u diiran waxaana isdhaafsannaa afkaaro aad iyo aad u muhiim ah warawa wanaagsan annagoo ku faraxsan kulanka walaayada aanu la yeelannay waxaanu qaadannay in aanu wax allaale wixii ka soo baxa walaayada aanu taabagelinno sida ay taana aanu u fulinno wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ayaa waxay muddooyinkii dambe kulamo la qaadanaysay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha dega wilaayada iyadoona halkaasi xogo badan oo wilaayadu qusayey laisku dhaafsanayey laguna balamayey in la wada difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka